guulaha isdabajooga ah ee allaha ku galladaystay mujaahidiinta soomaaliya iyo futuuxaadka ay ka samaynayaan dhowr wilaayo oo muhiim ah ayaa soo jiitay warbaahinta dunida iyadoona si aad ah loo hadalhayo sida cajiibka ah ee ciidamada mujaahidiinta u jibiyeen maleeshiyaadka murtadiinta howlgal xooggiisu soo bilowday bishii shacbaan ee lasoo dhaafay ayaa albaabada u istaagay magaalada caasimadda ee muqdisho filashooyinkii ay cadowgu ka qabeen howlgalladaasi ayaana noqday mid lama filaan ah bilowgii weerarada mujaahidiinta ayay murtadiinta iyo gaaladabu qiyaasayeen in camaliyaadku ay ku kooban yihiin saldhigyo ciidan iyo deegaano cayiman balse sidoo ay filayeen ma dhicin oo camaliyaadka oo ahaa kuwa isku xihan ayaa allaha fadligii lagu xoreeyey magaalooyin iyo deegaano istaraatiiji ah oo murtadiintu ay qabsadeen saddex sano ka hor kolkaas oo xasan gurguurta iclaamiyey xamladii ashaadala dirirka ee ka dhankayhayd wilaayaadka islaamiga weerarro ay qaadeen mujaahidiinta al-shabaab oo socday muddo bilooyin ah ayaa sababay inay kala daataan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo caalamka uu ku qarash gareeyey balaayiin dollar oo taageero ah ayaa lagu yidhi warbixin ay baahisay wakaaladda wararka faransiiska oo loo yaqaano a f b oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer adduunka warbixinta waxaa lagu soo hadal qaaday dagaalkii ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada moqokori oo ay ku tilmaantay mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu dambeeyey ee sanadkan gudihiisa soo food saaray kooxda riddada gaar ahaan maleeshiyaadkoodii ka dagaalamayay deegaanadaasi ee uu ku adeeganayay murtad gurguurte sida a f b u sheegay cumar maxamuud oo ka tirsan hay-adda la baxday xasradaha adduunka ee magaceeda loosoo gaabiyo i c j a f b waxay xustay in kooxda riddada iyo xulufadeeda siliibiyiinta oo dagaal kula jira mujaahidiinta muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ay haatan u muuqdaan kuwa fashilmay islamarkaana ay wajahayaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin hoosu dhaca taageerada caalamiga ah warbixintu waxay leedahay ciidanka dowladda soomaaliya niyadjab weyn ayay ka qaadeen weerarada xooggan ee mintidiinta oo ay ula jeedo in murtadiintu ay ku hoobteen camaliyaadka mujaahidiinta deegaanadii mujaahidiinta laga riixay sannadihii ilaa iyo ayay warbixintu xustay in geesyada towxiidku ay dib u soo ceshadeen boqolkiiba sagaashan sida uu wakaaladda wararka faransiiska u sheegay sargaal ka tirsan xarun cilmi baariseed oo fadhigeedu yahay magaalada nairobi magaalooyin ay ka mid yihiin masjid cali guduud iyo aadan yabaal oo tusaale u ahaa ayay tiri warbixintu howlgalka kooxda riddada ayay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale buundooyin muhiim u ahaa saadka maleeshiyaadka murtadiinta dhammaan dhululka ka soo bilaabma waqooyi galbeed ilaa iyo koonfur galbeed ee muqdisho intooda badan waxaa hadda gacanta ku haya al-shabaab ayuu yidhi sargaal jaasuus murtad ah isagoo u warramaya a f b wuxuu intaasi ku daray in gebiahaanba ay burbureen maleeshiyaad murtadiin ah oo ay dhistay kooxda riddada intii ay socotay xamladii uu xasan gurguurta iclaamiyey maleeshiyaadkan oo ay gaaladu ugu magacdareen dadka deegaanka ayaa lagu bixiyey malaayiin dollar waxayna ahaayeen ciidan cusub oo ay islahayeen waxay dagaalka ka nasin doonaan murtadiintii horey dalka dibiddiisa loogu soo tababaray sidoo kale sargaalkani waxa uu ka shanqariyey in maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ah ee uu maraykanku soo carbiyaystay ee danab ay la kulmeen khasaare baaxad leh xilli saraakiishooduna ay niyad jabeen macnabiyaadkoodana uu dhulka galay waxaan aragnay ciidan aan shaqaynaynin islamarkaana lumiyey rabitaankii dagaalka kuwaas oo dhiigbax daran ku wajahaya furimaha dagaalka ayuu yidhi sargaal murtad soomaali ah oo ay soo xigteen wakaaladaha wararka diblomaasi reer galbeed ah oo codsaday in magaciisaan la xusin ayaa wakaaladda wararka faransiiska u sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay si cad u muujiyeen joogitaan buuxo oo ay ku leeyihiin caasimadda muqdisho waxayna si isdabajooga u beegsadaan xerada xalane oo weerarada lagu bartilmaamaysanayo ay gaareen ayuu yidhi heerkii abid ugu sarraysay sidoo kale diblomaasigan waxa uu carabka ku dhuftay in xasan gurguurte qudhiisa uu si dirqi ah ugu badbaaday weerar ay mujaahidiinta dhowr bilood ka hor la beegsadeen xilli uu la socday gawaari kolonyaha oo marayey afaafka hore ee villa soomaaliya maalintii xasan sheekh la beegsanayey ayuu ku soo jeeday goob dagaal oo markii dambe ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta haddaba maxaan ka ognahay deegaanada ugu muhiimsan ee sida aadka ahy cadowga ugu xoogganaayeen ee ay mujaahidiintu dagaalka ku furteen arrinkaas waxaan wax ka weydinnay maxamed xasan oo ka tirsan warbaahinta islaamiga ee alandalus
marka la eego khariirada ee dhulka ee lagu loolamayay belihii lasoo dhaafay iyo masaafada aadka u ballaaran ee mujaahidiintu ay jareen waxaa muuqata in maleeshiyaadka kooxda riddada lagala wareegay dhul boqolaal kilomitir ah tusaale ahaan bishii shacbaan ee lasoo dhaafay mujaahidiintu waxay howlgalkooda ugu horreeya ka bilaabeen deegaanada daarunicma iyo ceel cali axmed oo ka tirsan shabeellaha dhexe howlgalladu waa ay sii xoogisteen ilaa iyo bishii ramadaan bilowgeedii mujaahidiintu howlgallo kale ay ka bilaabeen dhanka ee, bariga webiga shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanada iyo degmooyinka ee kaabiga ku haya degmada mahaday futuuxaadka ayaa isxigay ilaa iyo lagu dhowaaday degmada cadale oo mujaahidiinta u jirsadeen waxaan ka badnan ee, soddon kilomitir ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan mujaahidiintu waxay la wareegeen dhammaanba dhulkii ee, cadowga uu ku qabsaday xamladii ashaadaladirarka ee xasan karguurta iclaamiyey ee, laga soo bilaabo ee, deegaanka tarda moora ari ceelhariyey ceelkooxle gumare ilaa iyo degmada ee, moqokori oo dhowaan mujaahidiintu ay allah fadligiisa ay furteen Een, furashooyinka cadowga uu qoobgariirka ka qaaday saameynta xoogana ku yeeshay macnawiyaadka murtadiinta waxaa ka mid ah degmada aanyabaal oo ahayd halka laga hago logistikada ee maleeshiyaadka murtadiinta ee dhammaan goboladii ee, cadowgu ay ku qaadeen xamlada ashaadaladirka ah Een, aanyabaal waxaa tira ka badan laba jeer booqday xasan gurguurte ra-iisul wasaaraha kooxda ridada ayaa tegay generaalada ugu sareysa ee taliska ciidanka murtadiin iyo saliibiyiin ka tirsan maraykanka taliska ciidanka africom ayaa booqday waxay ahayd saldhig weyn Een, waxay ka mid ahayd aanyabaal ee magaalooyinkii mujaahidiintu ay dib u furteen oo cadowga ay ka xoreeyeen Een, bishii ramadaan ee lasoo dhaafay waxaa booqday xasan gurgurte oo halkaas ka jeediyey khudbad goodis ahayd meelaha kale ee xasan gurgurte iyo madaxda kooxda ridada ee saldhigga weyn u ahaa ay u booqan jireen waxaa ka mid ahaa degmada muqokori Een, ramadaan markii muqokori iyo aanyabaal xasan gurgurte u booqday ee, mujaahidiinta ayaa bishii shawaal waxay furteen aanyabaal halka ee, bisha muxaram gudaheedana mujaahidiintu ay furteen degmada muqokori sidoo kale meelaha saldhigyada waaweyn u ahaa murtadiinta ee mujaahidiintu ay furteen waxaa ka mid ah deegaanka wargaadhi xasan garguurtana uu mar booqday Ee, marka laysku soo xooriyo ee, futuuxaadka mujaahidiintu ay sameeyeen waxay ku furteen dhammaanba degmooyinka iyo deegaanada dhaca ee bariga ee webiga shabeelle ee ka tirsan shabeellaha dhexe iyo hiiraan horeyna cadowgu ay u haysteen weliba deegaano iyo degmooyin horey mujaahidiintu aysan u joogin oo kufaarta afrikaanta ay joogi jireen ayay la wareegeen sida ee, degmada biicadde iyo deegaanka lagu magacaabo mirta qoy ee shabeellaha dhexe tani waxay cadowga ku noqotay kaabuus gaar ahaan een, xasan gurgurte oo sanado ka hor gaalada u sheegayey in mujaahidiinta uu ka soo afjaray gobolada dhexe waxaa kale oo diblomaasigaani reer galbeedka hoosta ka xariiqay in marnaba aanay muqdisho ka dhici doonin qabashada doorashooyinka uu ku hadaaqayo murtud gurguurte maadaama ayuu yidhi mujaahidiintu ay awood u leeyihiin in goob kasta oo codbixineed ay tallaabo ka qaadaan ayna suurtagal ahayn sheegashooyinka ka imaanaya madaxa kooxda riddada ee ah qabashada doorashooyin gaaleed meel walba la dhigo sanaadiiq codbixin warbixinta oo dhinaca kale tilmaamaysa sida ay meesha ugu sii bixayso taageeradii dhaqaale ee dowladaha shisheeye ayaa shaacisay in midooda yurub iyo dowladda maraykanka ay ku qarash gareeyeen kooxda riddada soomaaliya in ka badan toddoba bilyan oo doolarka maraykanka gaar ahaan howlgalladii saliibiga ah ee loo wakiishay midooda yurub tan iyo sannadii labada kun iyo toddobadii sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray macadka daraasaadka amniga ee midooda yurub howlgalladii hore ee midooda afrika ayay warbixintu tibaaxday inay dhammaadeen bishii diseembar iyadoona islamarkiiba lagu beddelay mid cusub oo loo xiray shaatiga ee yuusom sababtoo ah ayuu yidhi fashil ku yimid maleeshiyaadka riddada kuwaas oo haba yaraate e aanan u diyaarsanayn la wareegidda amnigooda maleeshiyaadka murtadiinta in ay la wareegaan amnigooda soomaaliya iskabadaa'e waxay hanan waayeen amniga madaxa kooxda riddada soomaaliya oo ilaalintiisa loo wakiishay ciidamo shisheeye waxaa jira dalal badan oo deeqbixiyaal ah dadku waxay isweydinayaan maxaan ku iibsannay tobankii sano ee lasoo dhaafay in la arko ciidanka oo ka sii firxanaya goobaha dagaalka iyo in la abuuro eyusom waxay ahayd wax aad ugu adag dadka ayuu yidhi diblomaasi reer galbeed ah isagoo u warramaya wakaaladda wararka ee faransiiska warbixintu waxay xustay in dalalkii dhaqaalaha ku bixin jiray duulaankan saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya oo uu maraykanku ka mid yahay ay haatan ka cagajiidayaan sii wadista maalgelinta howlgalkan wuxuuna mid ka mid ah falanqayaasha uu u sheegay wakaaladaha in xilligan ay xaaladdu marayso heer gabaabsi ah wakaaladda wararka f b waxay tilmaantay in heshiisyo amni oo ay kooxda riddada soomaaliya la gashay dalal ay ka mid yihiin qatar imaaraadka carabta masar iyo turkigu aanay guulo ka keeni doonin la dagaalanka mujaahidiinta maadaama ayuu yidhi dalalkani ay ilaashanayaan danahooda dhaqaale ay kaleyihiin dalka soomaaliya waxaa waxba kama jiraan noqday ballanqaadyo uu gaalada caalamka u sameeyey murtad xasan gurguurte oo ahaa in wakhti kooban uu ku soo afjarayo awoodda mujaahidiinta bilaash xitahan u ceesan kufriga caalamiga ah ayaa dib looga qabsaday inta badan deegaanadii ay maleeshiyaadkiisu gaareen sannadihii labada kun laba iyo labaatan iyo laba kun labaatan iyo saddex waxayna mujaahidiintu isku fidiyeen dhul baaxad leh oo dhaca hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug iyagoona horumarro wanaagsan ka sameeyey shabeellada hoose iyo duleedyada wilaayada banaadir